إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalla ka fuliyey shabeellaha hoose baay iyo deegaano ku dhow xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay deegaan ka tirsan gobolka baay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaalo hor leh oo ku saabsan odayaal wax ka soo xulay baarlamaanada oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab biyola-aan ayaa laga soo sheegayaa qeybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato gadood shacab ayaa ka taagan magaalada berbera iyadoo qaar ka mid ah dadweynahana la xidhay imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ay la wareegtay dhammaan gobolka banshiir oo ahaa gobolka keliya ee ka maqan gacanta imaarada islaamiga ah intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaargarooba goordhow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waxaa idinku soo maqan warkii oo faahfaahsan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan qadar goosgoos ah أمطري حبا وطهرا يا سما واملئ الأرجاء سحرا ونقا bishaaro bishaaro bishaaro warbaahinta islaamiga alfurqaan waxay dhegaystayaasheeda u soo gudbinaysaa barnaamij cusub oo ka kooban siddeed iyo toban qaybood الأمن الغذائي food security badqabka cuntada lixdan iyo sagaal boqolkiiba biyaha macaan waxay ku jiraan barafka yaala adduunka geesihiisa oo aad looga baqaa temberejarka hadduu kaco inuu dhalaa laga baqaya nin geel soo raasaa geedkan ku hoos baktiyo biyo u baktiyo laftii way hashu waxay roogaysaa biyahan shan iyo toddobaatanka bilyan ee mitir kubik ah way fatahayaanoo webigii oo isna sida shan iyo toddobaatan bilyan oo mitir kubik bay ku darsamayaan marka khartuum waa la waayaya gebigeedaba raashinkii waa la cuni waaye raashinka waa yaallaa waa cuni kari weynayd cid kale maaha aniga waay afkii iyo gacantii in laisgaarsiiyo ayaa la awoodi kari waaye sababtan maxay tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta dadku waxay ka qanceen cuntadaas inay baaba' tahay aan ka dhexgala ee adiga qudhaada ee ma cuntaa quutulwadaniga
deegaanadaas waxaa ka mid ah oo labaatan sana ku dhow biyaha ay soo gaarin hawaayaa ka mid ah sablaalaha ka mid ah webigana waxaa laga bilaabay qodista laga bilaabay min hawaai ilaa iyo guntuwaariya la qoday cuntooyinka qaarkood wax nafaqa ah lagama helayo haddii marka hore aan la shiilin cuntooyin waxaa jiro haddii la shiilo dhibaata lagaal kulmayo caafimaad ahaana u hadlayna marka waxaa hadda waddanka lagu waalay qolo kasta inay dekad dhisato haddii la dhiso ma la isweydiiyo horta maxaa laga dhoofinaya oo aan soo saarnaa mise waddamo shisheeyaa loogu danaynaya waxaa aragnay shirkad dhan oo gelaydii ku shubaysa jalaatiinkii kaabsulka ku shubaysa ama shili ahaana loo iibina suuqa laga iibihaya qofka maalinba maalinta ka dambayso garaamka uu isticmaalayey garaam ka siyaadaha ayuu u baahan yahay taasi marka waxay keenaysaa qofka in jidhkii uu la qabsado dadka waxaa arkaysa hadda maanta u fiirso qofka wuxuu ku leeyahay wallaahi nin ciddii biilkii mashaakil aan ka taagana maxaa dhacay markaad tiraahda biilka aan ku bixi raashinka uu ku leeyahay iyo biilka aan farmashaha ku baxo ama waa isku dhigmaan ama farmashaha badan waxaa in la daraasiyo marka xaggee dhibaata naga haysataa barnaamijkan oo la yidhaahdo badqabka cuntada ayaa waxa uu xambaarsan yahay xogo badan oo muhiim u ah cunnada wax soo saarka deegaanka shaqooyinka ganacsiga caafimaadka iyo arrimo kale oo muhiim ah oo quseeya amniga cuntada ummadda soomaaliyeed waa barnaamij ay ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida culummada dhakhaatiirta muthaqafiinta odayaasha dhaqanka iyo beeralayda barnaamijka badqabka cuntada oo faaqidi doona wax badan oo ka qaldan maaraynta nolosha ayaa wuxuu bilaaba doona toddobaadka soo socda waxaana asbuuciiba bixi doona laba xalqo xilliyada ay soo gelayaan waa habeen kasta oo axad ah iyo habeen kasta oo arbaco ah xalqa kasta waxa ay leedahay laba ku rogaal celis xalqada habeenka axad ah waxa ay soo gelaysaa subax kasta oo isniin ah laba saac iyo bar iyo galab kasta oo isniin ah toban saac iyo bar xalqada habeenka arbacada cuntada waxay soo gelaysaa subax kasta oo khamiis ah laba saac iyo bar iyo galab kasta oo khamiis ah toban saac iyo bar haddaba ha moogaan oo ha u dayma la'aan barnaamijka badqabka cuntada نحو أعالي القمم تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي warkii oo fidsan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa howlgalla ka fuliyey shabeellaha hoose baay iyo deegaano ku dhow xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdullah yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxay dagaal toosa ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka qaarkood oo ku sugan deegaanka berire ee duleedka degmada afgooye in muddo ayuu xal halkaasi dagaalku ka socday dhanka kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay xalay qarax la beegsadeen fariisin ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed dhanka xadbeenaadkana ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin shalay waxay qaraxyo ku burburiyeen baalooyin askarta kenya ay ka taagayeen xadbeenaadka gaar ahaana agagaarka deegaanka raskamboni ciidamo kenyaati ayaa waxay ku sugnaayeen halka qaraxyadu ay ka dhaceen qaar ka mid a ciidamada kenya oo goobta ku sugnaa ayaa waxaa la xaqiijiyey in dhimashaya dhaawac ay ku noqdeen qaraxyadaasi walow faahfaahin dheeriya inaan ka helin intaa uu khasaaruhu la egyahay qaraxyadani waxa ay qayb ka yihiin weerarada lagu haya ciidamada shisheeye ee dalka kusoo duulay oo kenyaatigu ay qayb ka yihiin boqolaal qoys ayaa ka faa'iidaystay mashruuc raashin qaybin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay deegaan ka tirsan gobolka baay wariyaheena maxamed daahir oo goobjoog ku ahaa halkaasi ayaa warbixintan inooga soo diray kow iyo tobankii bishan muxaram ayaan ka dhaqaaqay mid ka mid a xarumaha idaacadda alfurqaan anigoo kusii socda qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose baay iyo bakool iyo shabeellaha dhexe jimciyadda samafalka al ixsaan alkhayriya oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si wada jir ah mucaawino kaga qaybiyey gobolada aan soo xusay mucaawinada la bixiye oo laga qaybiyey saddex goobood oo dad kale isugu keenay ayaa ka koobnayd sideed shay oo kala ah bur bariis sonkor saliid timir bacda roobka sajaayad iyo busto buur eyle ayaa noqotay goobtii ugu horeysay oo maalin isniin ah shan iyo tobanka bishan muxaram laga qaybiyey mucaawinada kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas tiradoodu ay gaarayso lix boqol sagaashan iyo sideed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaq doomaar buur eyle yaaq beri weyne lafaale iyo shawli mareer barxad weyn ayaa dadka lagu kulmiyey waxaana raashinka ay u qaateen si nidaam ay ku dheehan tahay qaar ka mid a qoysaskan ayaa ahaa kuwa aad u liitay oo u baahnaa kaalmada ay heleen waxaana qaarkood ay ii sheegeen inay ka shaqaysan jireen tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha walow ay carabka ku dhufteen in sanadkan uu roobku aad u yaraa islamarkaana aysan tacban beerahooda idaacadda alfurqaan waxaa u suurta gashay in ay goobta kula kulanto qaar ka mid ah dadkii la siiyey mucaawinada kuwaas oo ka sheekeeyey siday u arkaan gurmadka ay ka heleen xarakatu shabaabulmujaahidiin meeqsana jirta todobaatan maasha allah maanta ka war halkee joognaa buurreyb ii waran maanta maxaa lagu siiyey bismillaahi alxamdulilah raashin lakasaa lana siiyey maxaa ka mid ah oo hadda ku dul fadhisaa hadda waxaan ku dul fadhiyaa adiga bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo busta iyo sajaayadtiinan bacdi wahaa guri buura waa farxaddaada ka waran bismillaahi ti maanta waa u jirtaa farxadayn ciidan jooga maanta maanta maxaa qaadata oo dul fadhisaa maanta waxaa qaadaday bariid iyo bur iyo saliid iyo bac iyo ti katiifad iyo mutulfaraxa joognaa beriga timir iyo mutulfaraxad joog cusmaan haaj meeqsanaa jirtaa sideetan iyo shan sideetan iyo shan sano ilaa cimri fiican oo ku siiye
ba waato kow beerto waato labo waato geedan waa sokor waay sokor waay haye timir waatan haye bur i bariid waaga deren sijaayad deren deren haye saliidni waato ani iid guuraa calmaquulaa lii dhaha haye walaalihii gacantana qabtay gacanta allaha qabay adiga jinaad allah ka waraabtay maanta maxaa lagu siiyey hadda waxaan ku dul fadhiyaa haaf bariisa haaf haaf burre ilaahay waa kuuroonya haaf oo sokor eh Haye.
ilaahay waa kuuroonya bac Haye.
ilaahay waa kuuroon yahe busto Haye.
ilaahay waa kura sijaayid intaasaan ku fadhiyaa laba saddex la saliid eh Waa gartay.
kiila oo ma aragtaa timir eh farxaddaada ka waran farxadayda ookay waa boqol boqol deegaanka intee waa deegaankeyga leega waa mid ka mid ah mas-uuliyiinta jamciyadda samafalka al xsaan oo goobta joogay ayaa ka sheekeeyey gurmadka iyaga iyo wilaayada shabeellaha hoose ay ka qaybiyeen buur eyle oo ka tirsan wilaayada baay iyo bakool jimciyadda al-ixsaan al-khayriya oo kaashanaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose kana wakiil ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay gaarsiisay gargaar samafal ah kun sideed boqol lixdan iyo sideed qoys oo ku nool muxaafadada wallaweyn wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose mucaawaradaas waxaa laga qeybiyey saddex goobood oo la isugu keenay qoysaskaas goobta koowaad waa buur ayle oo ka tirsan wilaayada baay iyo bakool tirada qoysaska wax loogu qeybiyey waa lix boqol sagaashan iyo siddeed qoys oo ka kala yimid deegaanada kale ah ceel bashiir jameeco leego sahweyn yaaqdoomaar buur ayle yaaqbari weyne lafaale iyo shawli mareer mucaawinada dhabixiye oo laga qaybiyey saddex goobood oo dad kale isugu keenay ayaa ka koobnayd sideed shay oo kala ah bur bariis sonkor saliid timir bacda roobka sajaayad iyo busto waad mahadsan tahay maxamed daahir warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay muuqaalo hor leh oo ku saabsan odayaal wax kasoo xulay baarlamaanada oo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkaas waxaa noo sii ambaqaadaya waryaheena zakariya cumar بسم الله الرحمن الرحيم
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka galaade fidna weeye gaaladu waxay nagu dhex faafehe federaal wuxuu yahay haddan gabay ku falleeyo waa kala fogayn reerihii shalay fayoba
taxanaha qaybta labaad ee baahisay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa lagu soo qaatay qaar ka mid ah ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada dowladda federaalka ku matalayay maamulka galmudug ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb qaybtan ayaa waxaa ka soo muuqday ergada kale ah maxamuud xuseen cigaal maxamed axmed cali iyo axmed khaliif faarax kuwaas oo ka mid ahaa koox erga ah oo tagay magaalada cadaado islamarkaana ka qayb qaatay codayntii ka dhacday halkaasi waxa ay ka waramayaan sida loo soo dhoweeyey iyagoona sheegay inay ka toobadkeeneen falkii ay ku dhaceen magacaygu waa maxamuud xuseen cigaal ku magacyaar maxamed geney ka tirsan beesha sacad ka tirsan galmudug doorashadii ka dhacday cadaado ayaan taageero ka ahaa nin layidhahda xasan xasan maxamed cali seed oo xildhibaan rabo waayey xoolana kama qaadan uguma talagelin minaa xoola ka qaatee oon qabiil iyo balaana geysay qaabkii asaga ahaana dib waxaan ka xawsanay inuu qaabkaas uu shareecadda waafaqsanayn ilaahay baan uga toobad keenay mar hore iyo mar dambaba al-shabaab khayr allahaasi waa mahadsan yihiin sidaan ka baqanayna ma noqon si fiican bay noo soo dhoweeyeen si fiican bay noo marti qaadeen si fiican bay kalsooni noo siiyeen si fiican bay nagu caddeeyeen waxyaalo badan oo jijiro qaarkood xataa aan ogeyn waa ku mahadsan yihiin waana uga amarhaynaa waana soo dhoweynaynaa waana mahadsan yihiin magacaygu waa axmed khaliif faarax qabiilkaygu waa saruur cumar ibraahim jimcaale cumar wuxuudeeyey xirsi aadan rabable galmudug ka qaatay lacag isku geegeyn kun doolarah waxaan maanta ilaahay mahaddiisa in walaayada islaamiga noo yeertay aanjoo fiican ayaa nala soo dhoweeyay idaacadda islaamiga ah elfurqaan ayaa waxa ay wadaa baahinta muuqaallo ay ka soo muuqanayaan ergadii wax ka soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana kaalinta weyn ku lahaa soo xilista xildhibaanada maamul goboleedyada ku kala matalaya ee dowladda federaalka sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise biyola-aan ayaa laga soo sheegayaa qeybo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya haysato deegaan hoostaga gaarisa oo ah dhulka ay kenya gumaysato ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyola-aan baahsan deegaankan oo lagu magacaabo faafi ayaa waxaa ka jirta biyola-aan taasoo sababtay warabiyoodyadii oo gursaday waa kan mid ka mid ah siyaasi halkaasi ku dhaqan oo ka warbixinaya waxaan rabaa dhibaatada ka jirto faafi in aan ka hadlo waxaan markaa aad oon bacan oo xagga bini-aadmiga ayaa ka jira sababtoo ay dadkii wara ayay ku noolaayeen waxa afwaraabka ahaa warihii way gureen marka wax afka loo caba ayaa laleeyahay waxaa jira maanta waxaa cabbi karaa biyo ninkii taxi iyo tabar leh taxigana barobogosyaha meeshan hadda kilas ka baxan halkii caagi twenty liiter waxay ku qaadaan laba boqol oo shilin buu ku qaadaa marka laba boqol haddii nin walbaba maanta afwaraab kuma heli karo biyo way way leedahay sida kale motooro ilaa toddoba gaarayin ayaa laga duray intaba waxay noqdeen cusba afka looma cabbi karo inta badan dholalka soomaaliyeed oo ay gumaysato dowladda kenya ayaa waxaa ka jira dib u dhac dhan weliba ah gadood shacab ayaa ka taagan magaalada berbera iyadoo qaar ka mid ah dadweynahana la xihay faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya mahad cubeyd gadood shacab oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada berbera ayaa cirka isku shareeray maalmihii lasoo dhaafay kaas oo sababay in uu istaago isku socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga kala gooshi jiray magaalada berbera iyo gobollada kale ee waqooyi arrintan ayaa timid kadib markii maamulka magaalada uu gaadiidleyda ku amray inay dadweynaha ku dejiyaan meel aan busteejyadii rasmiga ahayn waxaana arrintan ka biyodiiday dadweynaha ku dhaqan magaalada berbera iyo shirkadaha gaadiidka dadweynaha kuwaas oo sheegay inay dhib ku tahay maadaama ay fog tahay busteejadan kuna keeni karto culays dhaqaale misena loo baahan yahay tagaasi ama bajaaj magaalada lagu soo galo magaalada berbera ayaa xiran maalintii shanaad iyadoo uu istaagay isku socodka dadka iyo gaadiidkaba siyaasi lagu magacaabo axmed cali faxle ayaa sheegay inuu arkayay qof rakaab ah oo gaariga kaga degay suuqa oo la xiray shalay inan ayaa gaariga kaga degay suuqa gaarigii iyo inankiiba waa la isku kaxeeyey oo waa la xiray ayuu yidhi siyaasigan bulshada ku dhaqan somalilan ayaa wajahaysa culaysyo badan oo uga imaanaya maamulka iyadoo xabsiyadu ay la circirayaan dad badan oo ka dhiidhiyey dhaqanxumada musuqmaasuqa iyo nasraaninimada lagu faafinayo gobolka halka aad warkaasi kala socotaan waa warbaahintii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ay la wareegtay dhammaan degmooyinka gobolka banshiir oo ahaa gobolka keliya ee ka maqan gacanta imaaradii islaamiga ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolkan ka socday dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada imaaradii islaamiga ah ee afghanistan iyo maleeshiyaadka dagaal ooga axmed mascuud oo taageero ka helaya dowladda faransiiska afhayeen u hadlay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mujaahidiintu ay la wareegeen dhammaan degmooyinka gobolka banshiir oo ka kooban toddoba degmo keliyana ay u harsan tahay magaalo madaxda gobolka oo ay hadda kusii siqayaan ciidamada mujaahidiinta magaalo madaxda gobolkan oo lagu magacaabo baazak ayaa ah magaalada keliya ee ka maqan gacanta imaaradii islaamiga ah balse maxamed nucaym waxa uu shaaca ka qaaday in mujaahidiintu ay ku dhow yihiin magaalada lana filayo saacadaha soo socda in ay la wareegaan dhowaan ayay ahayd markii imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ay weeraro ballaaran ka bilowday gobolka banshiir halkaas oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaad taabacsan wiil uu dhalay dagaal ooga hore kaas oo diidan maamulka islaamiga ah waxa uuna ka dhega adeegay tala soo jeedino dhowr ah oo horey loogu diray oo ahayd inuu isku soo dhiibo imaaradii islaamiga ah ee afghanistan warkii aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa